kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabbaas arrakshi ayaa kulan magaalada kaahiro waxa uu kula yeeshay madaxweynaha dalka masar cabdilfataax alseesi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi masar kulankan ayaa lagu gorfeeyey xasilooni darrada gobolka ka jirta iyo baahida loo qabo in laga hortago dagaal ballaadhan oo gobolka ka qarxa barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegeynaa jimco wanaagsan dhammaantiin sida lagu daawacay wakaalada wararka ee royters qoraal rasmi ah oo kasoo baxay iiraan ayaa lagu sheegay in booqashada uu wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ku tegay magaalada kaahira ay qayb ka tahay dadaalka iiraan ka wado wadamada gobolka sidii ay isaga kaashan lahaayeen inaanu dhicin dagaal foolka fool ah oo ku baaha gobolka iyo weliba kor u qaadista xidhiirka kaahira iyo tehraan oo aan in muddo ah cago adag ku taagnayn booqashadan oo uu wasiirku marka laga yimaado madaxweyne siisi waxa uu la kulmay saraakiisha sare ee dowladda masar shalay oo arbaco ahayd iyo maanta oo khamiisa waana kulankii ugu horeeyey iyo booqashadii ugu horeysay in muddo ah haddaba inta aynaan eegin saameynta booqashadan iyo waxtarka in aan dagaalku fidin waa maxay sababta ay tehraan iyo kaahira muddada dheer isugu salbanaanayn su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed cabdidoon oo ah falanqeeyo degan magaalada shafil ee dalka britain san tahay cabdixafiid runtii wadanka masar iyo eeraan in muddoaba iskuma fiicnayn sababta ugu weyn waxay tahay eeraan oo galaangal u yeelatay wadamo dhowrahoo carbeed sida yemen iyo wadanka libnaan syria iyo haddee masaarida oo aaminsan inay tahay horjoogaha wadamada carbeed oo aan jeclaysan sida ay maaragtay eraantu uga maarata galaangalka ugu heleen wadamada carbeed qaarkood taas horta waxay ahayd arrin runtii aan xiriirkoodu in muddaaba u fiicnayn laakiin kadib markii xilligii maxamed mursi madaxweynihii hore ee la doortee masaarida markuu xukunka qabsaday waxaa jirtay inuu isku soo dhowaansho uu sameeyey oo eeraan iyo ay isku soo dhowaanayeen masar haddana intii dagaalkan qasa siduu u bilowdayba waxaa muuqata inay labada dal aad iyo aada isugu soo dhowaanayeen oo sidii hore aad u malaysaa khilaafaadka in meel layska dhigay oo hadda loo jeedo waxyaabaha gaboodfalyada ah ee ka dhacaya khaasatan falastiin iyo waddanka libnaan taasuna ay keentay in laysku soo dhowaado wafuud heer qaranana laysdhaafsado xiisadda ayaa kacsan gobolka iyada oo laga cabsi qabo in israa'iil weerarto iiraan iyada oo kaga aargoosanaysa gantaaladii iiraan ku riday kowdii bishan oktoobar weerarkan tahraan ayaa cirka kusii shareeray xiisadda iyo dagaalka ka dhex aloosan ururka xisbullah ee ay iiraan taageerto ee lubnaan haddaba dadaalka ay iiraan ka dhex wado wadamada bariga dhexe muxuu ka tari karaa xiisadda iyo dagaalka u muuqda inuu faraha kasii baxayo waa kan mar kale injineer axmed abtidoon su-aasha ah socdaalka siyaasiga ah ama tabliiqiga ah ee wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka eeraan uu ku marayo wadamada carbeed runtii ujeedo siyaasadeed ayaa ka dambaysa oo eeraan ay doonayso inay kaga dhaadhiciso wadamada carbeed khaasatan wadanka sacuudiga wadanka imaaraadka iyo haddii ilaahay idankeeda leeyahay kuwait in ay wadamadaa safka hore ah inaanay marnaba aqbalin in weerarada la filayo aargudashada ah ee la filayo israa'iil inay ku qaado waddanka eeraan inaan hawadooda loo isticmaalin iyadoo weliba si caddigniin maaragtay u dirtay in aanay marnaba aqbalaynin wadamadaas haddii hawadooda loo soo marana aan saliid dambe laga dhoofsan doonin meesha marka waa midda labadaraalaha inuu maaragtay waa dhinaca inaan maaragtay loo soo adeegsan iyaga loo soo dulmarin hawadooda ay ka ilaashadaan iyo midda kale in maaragtay siyaasad midaysan laga yeesho dagaalka runtii aad iyo aadka u waqtiga dheer qaatay foosha xunee shacabka faraha badan ay ku leedeen in maaragtay meel looga soo jeesto reer galbeedka wadamada ana lagaga dhaadhiciyo in la joogo xilligii dagaaladan lasoo afjar laha hadday ahaan lahayd kan falastiiniinta iyo hadday ahaan lahayd kan hadda libnaan ka dhurtay labadaba sidii lagu soo afjaar lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa arbacadii iyo maanta oo khamiis ah waxa uu wada hadallo la leeyahay madaxda waddanka masar oo uu ku jiro madaxweynaha dalkaasi sida uu xaqiijiyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan wasiirka ayaa ka hor intii aanu qaahiro iman waxa uu soo maray dalalka boqortooyada sacuudiga qatar iyo dalka lubnaan xidhiirka tehraan iyo qaahiro ayaa wanaagsanay in sanadihii ugu dambeeyey laakiin labada dhinac ayaa xoojinaya wada shaqayntooda wixii ka dambeeyey dagaalka qasa iyada oo ay isweydaarsadeen wufuud sare sanadkii hore masar waxa ay isku dayday inay qaado mas-uuliyad dhexdhexaadin ah laakiin wax midho ah lagama guran intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena amuraha islaamka aniga oo ahaa cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariya oo idinla socodsiinaya taniga inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan